بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وأصحابي لديه شري جعفر بن أبي طالب درسي صدن يكواد laqad ra-aytu waxaan arkay jacfaran jacfar baan ku arkay fi ljannati jannada dhexdeeda lahu xaal jacfar u ahaadeen janaaxaani laba garab labadaa garaboo mudarajaani la marmariyey biddimaa'i dhiig laba garab ama laba baallood laba garab jacfaroo laba garab leh oo labada garabna dhiig la marmariyey mudarajaani lagu dharoobo la marmariyey biddimaa'i dhiig walxaal huwa jacfarna masbuuqu lqawaadimi goomadihiisu kuwa la ranjiyeeyey ee yihiin ranjiyeyn masbuuq sibqi oo kale la mariyey ayib waxa weeye qawaadimtu waa meelaha horhore xubnaha meelaha hore ayaa midab gaar ah sida buluug ama ranji oo kale ayuu lahaa xadiiثun shariifun kaana waxaa ahaa fii bani cabdimanaaf qolada reer bani cabdimanaaf la yidhaahdo oo nebiga awowayaashiisa calayhi salaatu wasalaam bani cabdimanaafna toban bay ahayn macnaha waxa weeyaan humulcashiiratu laqrabuun baan leeyahay waxay ahaayeen qaraabada ugu dhow nebiga calayhi salaatu wasalaam cashiira alaqrabuun bay ahaayeen reer bani cabdimanaaf waxaa ku dhex waxaa ka mid ahaa khamsu rijaalin rag shanah kuwaasoo yushbihuuna u eg rasuulallaahi nebi moxamed shabaha sala allahu calayhi wasalam ashadda shabahi ee kaan midda ugu daran ayay nebiga shabbahayeen xataa inna dicaafa albasari kuwa araggoodu daciifka yahay basarkoodu aragtidoodu iyo indhahoodu kuway daciifka yihiin kaiira maa in badan bay kaanu ahaayeen yakhliduuna kuwa khalda isku dara bayna nebiyi nebiga iyo baynahum raggaa kale shan nin oo nebiga aada ugu eg baa jiray dadka marka indhahoodu aysan fuulka ahayn oo indhahoodu daciifalbasarka ah wayba iskula ekaan jireen ma hebelba ma hebelba ma nebigiiba mase waa hebelkii kale yakhliduun bayna nebiyi wa baynahum bay isku khaldi jireen waay war ma hebelba war maaha waa hebel hadhowti waa ilaah kaat walaa rayba la yaab ma leh fii annaka adigu tawaduina wax shakiya kama jiraan fii annaka adiga dhegaystaha kitaabka ah ama akhriyaha suwarkaa tawadu inaad jeceshahay an tacrifa inaad barato ama ogaato haa-ulaa'i kuwa alkhamsata shanta ah aladiina kuwaasoo yushbihuuna u ekaa shabbahayey nebiyaka nebigaadii calayhi afdalu salaati wa aska asalaam qof kastaaba shanta ninoo nebiga u ekaa abow kuway ahaayeen inuu danaynayo shaki kama jiro in loo sheego inuu u baahan yahay fatacaalo kaalay marka natacarafa aan baranay calayhim iyagii dushoodii shantii baan baranaynaaye bal haddaba kaalay dhegta u raaric buu ku leeyahy innahum raggaa shantaaye abuu sufyaan binu lxaaris bin cabdilmualib waa ninka koowaad waaya abuu sufyaanka odayga quraysheed maaha abuu sufyaan binu sakhr baa kaa la dhahaa mucaawiya u dhala ninkan waxaa la yihahdaa abuu sufyaan bin xaaris bin cabdilmualib abtiriska ka garo waa nebiga in adeerkii wahuwa ninkaani ibnu cami rasuuli rasuulka adeerkii wiilow dhala weeye sala allahu calayh wasalam mar labaadna waa akhuuhu nebiga walaalkii weeye min aradaaci xagga nuugmada laakiin waxa weeyaan intuusan soo islaamin howl iyo dhib badan ayuu la yimid markii dambena waa fiicnaaday gabayo iyo howluu ku dhex jiri jiray khatara kaga soo horjeeday rasuulka iyo diinulislaamka ninka labaadna waa qufam qufam bin cabbaas bin cabdilmualib waa siman yihiin raggu nebiguna waa nabiyuna moxamed bin cabdillaahi bin cabdilmualib abtiriska la soco wahuwa ninkan labaadna ibnu cami nebiy nebiga adeerkii wiilow dhalay wey sal la alay sl ayda mar labaad lagu noqoy wasaa'ib bnu cubayd bnu cabdiyaziida baa ninkii saddexaad la dhihi jira asaa'ib bin cubayd bin cabdiyaziid bin haashim waa jadd limaam shaaficiy imaam shaafici abtiriskiisa gadaal u raac imaam shaafici awowgi wey radia allaahu canhu ilahay raallah ka noqo waayahay ninkaasna waa kaa ayib ilaa waxa weeyaan bani haashim iyo bani mualib bani haashim waxa weeyaan imaam imaam shaafici baa ku abtirsanaya bin haashim ama haashim walxasanu bnu caliyin weeye ninka kale xasankii ina sayid cali ahaa sibdu rasuuli illaahi sala allahu alay slm nebi muxamed gabadhiisa wiilkeeda ahaa weladuwaad baa layaa sibdida gabadhii rasuulka faadima yaa ayaa dhashay wiilku awoowaha u ahaa wey ayib sibdi haddaa maqashid waa ninku gabarow dhalay wiilay dhashay ama ninku wiilow dhalay wiilow sii dhalay ibnu ibni ibnu bintihi ama ibnu ibnihi wa kaana xasan wuxuu ahaa ashadda anaa ashadda alkhamsa shanta kan ugu daran shabahan shabihidda binabiyi nebi moxamed salawaat ullahi caleyh shantooda waxaa ugu sii ekaa nebiga xasan binu cali wa jacfaru bnu abi aalib weeye ninka shanaad wa huwa jacfarna akhuwa amiiri اlmu'miniin mu'miniinta amiirkoodii cali bn abi aalib ahaa walaalkii weeye jacfar ibn abi aalib baa lahaa ragga reerka waa wada garatay isku meel bay ku socdaan fatacaalo kaalay mar labaad naqusa kaaga qisoonay calayka dushaada suwaran muuqaallo oo min xayaati jacfar jacfar baan usoo guurguuranayn ama usoo gogoldhiganayn ama usoo dhutinayn waaye ama usoo araranayn arar jacfar noloshiisii radia allaahu canhu wa ardaa kaana abuu aalib wuxuu ahaa cala raqmi iyadoo ay jidho ama lala qabo min sumuwi sharafihi sharaftiisa saraynteeda fii qurayshin quraysh dhexdeeda ay ku sarayso isagoo aada sharaf sare ugu le quraysh dhexdeeda abuu aalib iyo wa culuwi mansilatihi mansiladiisa saraynteeda fii qowmihiina ay ku sarayso isagoo labadaasba jiraan abuu aalib wuxuu ahaa raqiiqa alxaali yaa mid hantiyar yaa mid dan yar ah dan yar qofka iska danyarta ah raqiiq alxaal carabta eray iska kooban bay dhahayaan waa meeshaan ka naharo xaal mastuur buu ahaa raqiiq alxaali mid xaalkiisu iska xaal mastuur yahay buu ahaa soomaaligeeda waka kaiira alciyaali ciyaalkiisuna u badan yahay ninaa hantinahayn caruur badanna haya buu ahaa waqad waqad waqad isdaadat way ziyaaday xaaluhu xaalkiisii suu-an soo maaha liidasho iyo xumaan calaa suu-in liidasho dusheed xaalkiisii waa ka sii daray bisababi tilka sanati sanadka iyadaa darteed almujdibati ee abaarta ahayd sanad abaar ah allatii taasoo nasalad ku degtay biqurayshin reer quraysheed oo fa ahlakad halaagtay azarca dalagii iyo wadarca mawaashidii xoolihii candhadii xoli la maali jir oo waxamalat innaasa dadkiina ku khasabtay oo ku xambaadhay calaa an yakuuluu dadku inay cunaan alcidaama albaaliyata lafaha lafaha dhammaaday xoolo la qashay waa hore lafahood meelaha yaal inay dadku iska ruugruugaan oo iska burbursadaan ayay gaareen dadku sanadka marka isagoo caruur badnaa waxna aan hayn xaal masuur ahaa baa xaalkii xumaan waxaa u sii ziyaadiyey wasii daray macnaha sanad khatara oo reerka ku dhacay quraysheed ilaa laga cunay lafaha walam yakun ma ahayn fii bani haashim yowmaidin maalinkaa reer bani haashim aysaro mid ka tanaadsan min muxamed bni cabdillaah nebi maxamed wa min camihi nebi maxamed adeerkii alcabaas reerkan uu ka dhashay abu aalib ilaa cabaas iyo abu aalib waa garanaysaa waa walaale reerkaas labada ninoo ugu hodansanaa nebi maxamed iyo waxay ahaayeen cabaas faqaala muxamedun baa ku yidhi lilcabaas yaa cammu adeer ina akhaaka walaalka abaa aalib kaiirulciyaali weeye mid caruur badan waqad asaaba naasa dadkiina waxaa ku dhacay maa taraa waxa ujeedin oo min shiddati alqaxdi abaarta darnaanteeda ah iyo huwa madad iljuuci gaajada xanuunkeeda ah madad aljuuc gaajada xanuunkeeda ah koow fandiliq binaa inakeen adeer ilayhi aan u tagna ninka abu aaliba xaggiisa inakeen aadne xataa naxmila canhu ilaa aan ka soo qaadno bacda ciyaalihi carruurtan qaar ka soo kaxayna reerkaas waa liitaane carruurta qaar ha laga qaado waa la yaqaanaa soo maa waxa weeyaan ha laga soo saaro jiilaalka iyo diraacda iyo sanadka carruurtaan la kala fududaynanaa inankeen adeer faaakudu fa aakhuda aan qaado ana anigu fatan wiil oo min benihi wiilashiisa wa taakhuda anta adna aqaadid fatan wiil aakhare kale fa nakfiyahumaa aan labadaa wiil ka kaafino biilkooda canhu abu aalib abaa aalib abi aalib faqaala alcabaas wuxuu yidhi laqad dacowta waxaad iigu yeedhay ilaa khayrin wanaag waxadadta waxaana ku boorisay calaa birin wanaag samafal baa nagu boorisay uma dalqaa waa tageen xataa atayaa ilaa uga tageen abaa aalib faqaalaa lahu waxay ku dhaheen inaa nuriidu waxaan doonaynaa an nukhafifa canka inaan kaa fududayno bacda maa shay barki taxmiluhu aad aad macnaha xambaarsan tahayoo min caba'i ciyaalika ciyaal waa carabi caruurtaada culayskooda ah ciyaalkan waaya culayskoodaan qaar kaa qaadayna xataa yankashifa ilaa uu kaa feedmo haada duru dhibkan alladii kaa sooma xataa yankashifa haada duru way xataa yankashifa ilaa uu ka feedmo haadaakan adduru ee dhibka ah alladii kaa soo masa naasa dadka taabtay ama ku habsaday amba ku dhacay faqaala lahumaa wuxuu ku yidhi abu aalib markii warkii loo jeediyey in taragtumaa haddaad iiga tagtaan lii aniga caqiilan ninka caqiil bin abi aalib la yidhaahdo oo sayd cali la dhashay kana weynaa waxaan leeyahay sayd cali walaalkaha ninkaa haddaa ii daysaan fasnacaad sameeya maa shitumaa wax kastoo kale aad samaynaysaan carruurtaan waxaad doontaan la taga laakiin haddaa ninkaa ii daynaysaan waxba idinkuma haysa kale ninkaa igama baxo maanta fa akhada muxamedu nebi maxamed wuxuu soo qaatay sal l sl caliyan wadama nebigu waa soo dumay hu cali ilayhi xaggiis wa akhada alcabaasuna wuxuu soo qabsaday jacfaran wa jacalahu wuxuu yeelay fii ciyaalihi caruurtiisa u dhex dhiga ku daray falam yazal caliyun cali kama zuulin maca muxamedin nebi maxamed ibn ciise xataa bacaahu llahu ilaa ilaa nebi maxamed laba soo diray bidiin ilhudaa walxaqi diinta xaq ahay fakaana awala man buu noqday aamana rumeeyey min alfityaani dhallinyarada awalu man aamana min arijaal أول mن آmن mن الصبيان أول mن آmن mن النساء أول mن آmن mن المawاaلي أول mن آmن mن الأرقاء waxaaso dhan baa siirada lagu bartaa qof kasta qolo ugu horeey qof kastaaba inta aan sheegnay qolo ugu horeey marka أول mن آamنa mن الفityاn waa sida cali ku dheg وظla جacفaru جacفar wuxuu ahaaday maعa أmihi الcabaas jacfarna cabaas buu la joogi jiray xataa shaba uu ka barbaaray وaslama oo ka islaamay wاstaqnaa oo ka kaaftoomay canhu cabaas nin weyn buu noqday indama jacfar bnu abi aalibin jacfar bin abi aalib wuxuu ku soo biiray ilaa rakbi nuuri jamaacadii nuurka jamaacatu nuur waa tana rakbi nuur weeyaan kooxdii nuurka huwa iyo wa zawjuhu jacfar iyo xaaskiis waxba taa laguma daro zawj uskun anta wazawjuka aljanna faraa-ilka iyo meelaha markii la shoogaa taadaa loo baahan yahay marka isagay xaaskiisii asmaau bintu cumays oo taariikh weyn iyadana leh waxay ku soo biireen mundu awali ariiq dariiqa bilowgiis horeba kowdii horeba jamaacatu nuur ragbu nuur bay kusoo biireen faqad aslamaa waa islaameen calaa yaday calaa yaday sidiiqi sidiiq abubakr sidiiq radi allahu canhu labadiisa gacnood gacantaas sidiiq baa sabab u ahayd inuu soo islaamaan jacfar iyo xaaskiisa asmaa bintu cumays qabla an yadkula rasuulu nebigu intuusan soo gelin sal alla alay slam daara alarqam daarow maka ku taalo daarulislaam loo baxshay arqam bin cabdimanaaf almakhzuumi nebigu dadka halkaasu islaamnimada ugu baaqi jiray waay horay bayba kuwaan iyagu ka hor bay galeen sayid abubakarna dad badan buu islaamnimada ugu yeero xataa kuwa jannada loogu bishaariyo tobankaa in badanoo ka mid a ku jira walaqiya alfataa wiilkii wuxuu la kulmay alhaashimiyu ee haashimiga ahaa waa jacfar iyo wa zawju xaaskiisa ashaabatu ee dhallinyarada ahayd min adaa qurayshin quraysh dhibaatadeedii iyo wanakaalihaa jirdilkeedii ma laqiyahu lmuslimuuna alawaluuna muslimiintii hore waxay la kulmeen oo kale dhibaatadii lagu hayay dadka islaamnimada qaata baa iyana la marsiiyey fa sabaraa labadan isqabtaa way ku sabreen cala aladaa dhibaataday bay ku sabreen liannahumaa labadoodu kaanaa waxay ahaayeen yaclamaani kuwo og anna dariiqa aljannati jannada waddada loo sii maraa mafruushun dariiqu inuu yahay mid lagu goglay bilashwaaki qodxo qodax wadada jann waxay og yihiin waddada jannada loo sii qaado adba ogow qodax baa daadsan haye maxfuufun dariiqaas inuu yahay mid lagu hareereeyey bilmakaarihi waxyaaluhu naftu dhibsanayso waayo dhibaatooyin iyo xanuunyaal iyo masaa'ib waxaasaa qofka walaakina aladii midkii kaana ahaa yunaaqisuhumaa labadan isqabta kii calwiya oo ku margiyo waxay ku margadeen oo kale ka dhigan wuxuu ahaa wa yunaqisu ikhwatahumaa walaalahoodii filaahi ugu walaalo ah halkaa jaari majruurka ku xir filaahi ilaahay dartiina ugu walaalo ahaa kii calwinaya wuxuu ahaa oo keliya anna qurayshan baa kaanad ahayd taxuulu tii kala mancida duunahum iyaga iyo wa duuna adaa'i shacaa'ir alislaami islaamka shacaa'irtiisa gudashadeeda labadan qofoo isqabta iyo walaalaha kaleo islaamnimada qaatay oo dhinaca quraysh baa waxay ka hortaagneyd shacaa'irulislaam inay la yimaadaan salaad muuqata lama imaan ka dhaan waxaa lama imaan ka dhaan waxay ka hortaagnaayeen inay la yimaadaan shacaa'irulislaam wa taxriimuhum quraysh waxay ka xirmaanis ka xirmaaninaysa min an yatadawaquu inay dhedhamiyaan ladat alcibaadati cibaadada macaankeeda faqad kaanad waxay ahayd quraysh taqifu tii istaagta lahum qoladan muslimiinta fii kulli marsadin makaanu cimilgal dhammaanta meel kasta bay dhufayskasa ugu jireen wa tuxsii quraysh waxay u koobi jirdha calayhim dadka al anfaasa oxiji neefyaalka macnaha waxay u tirinaysa waxaasaa samaysa macnaha waxay ka dhigan tahay halkaanaa tilaabo dhigta halkaanaa madhe halkaasaa iiga muuqata halkaan siday u daba taagan yihiin waxay ka dhigan tahay iyagoo neef goosiga sankooda ka imaanaya ay u tirinayaan intaasoo jeeraa neefsata oo kale dhibaatada ay ku hayeen cinda dalika arrinkaa agtiisa istadana ista'dana jacfar bnu abi aalib ayaa idan weydiistay rasuulallaahi nebi moxamed salawaat ullaahi calayh bian yujaahira jacfar inuu an yuhaajira inuu hijroodo maca zawjihi xaaskiisa maciisa iyo wanafarin koox kaloo min asaxaabati ka mid a ila alxabashati xabashi inay aadaan faadina lahum nebigu waa uu idnay walxaal huwa nebigu aswaanu uu yahay xasiinun uu yahay aswaan maxsuun wey mid la tiiraanyo geliyey xasiin tiiraanyaysan waa isku mid nebigu waa aad bu dee dantaa kaliftay waxa weeyaan waa tiiraanyaysnaa maxaa yeelay faqad kaana wuxuu ahaa yacizu miday ku adag tahay calayhi nebiga dushiisa an yurqama in la khasbo haa ulaa'i kuwaan aladhaaru ee daahiryaalka ah alabraaru baariyaalka ah calaa mufaaraqati diyaarihim daarahooda inay faaruqaan in lagu khasbo iyo wa mubaaraxati maraatici dufuulatihim caruurnimadooda yaa daaraheedii yaa faaruqideeda mubaaraxa waa faaruqid wa mubaaraxati maraatici dufuulatihim caruurnimadooda makaanu macnaha degiddoodii iyo makaanu daaqyadoodii faaruqideedii in lagu khasbo waaye daarahay ku soo barbaareen iyo wa maqaanihi shabaabihim dhallinyarnimadooda guryahoodii duuna dembin dembi la-aan dembigaasoo janahu ay gurubsadeen ilaa anahum inay ilaa anahum iyago qaaluu waxay dhaheen oo keliya rabbuna allah waxaa loo jirdilayaa ama loo qixinayaa keliya waxaa weeye inay dhaheen rabbuna allah taasna dembi maaha walaakinahu nebigu lam yamlik ma mil ma hanan lam yamlik ma haysan min alquwati awoodda iyo walxawli xeeladda iyo kaartada iska dheh maa shay ma haysan yadfacu uu difaaco bihi maagaba canhum dadkan adaa qurayshin quraysh dhibaatadeeda wuxuu kaga difaaco nebigu ma haysan madaa waxaa tegay ragbulmuhaajiriin muhaajiriinta jamaacadoodii alawaliina hore ilaa ardi alxabashati bay aadeen wa calaa ra'sihim waxaa madaxooda ahaya hogaaminayay jacfar bnu abi aalib radia allaahu canhu wastaqaruu waxay ku sugnaadeen oo gaareen fii kanafi najaashiyi ninkii najaashi la dhihi jiray yaa dhinaciis kanafka waa maxay waa ilaalintiisa iyo ricaayadiisa iyo waxa weeyaan la joogiddiisa malikahaa najaashi kanafi najaashiyi malikahaa xabashi boqorkeeda aha meliga alcaadili caadilka aha asaalixi ee suubana alla boqor wanaagsan fiican ah fatadawaquu waxay dhadhamiyeen markay xabasho tageen liawali maratin markii u horreysay mundu aslamuu laga soo bilaabo waaga islaameen waxay markii koowaad dhadhamiyeen dacma alamni iimaanka dhadhankdacma alamni nabadda dhadhankeedii wastamtacuu waxay ku raaxayseen bixalaawati alcibaadati cibaadada macaankeedii duuna an yucakira uu calwiye la'aanteed mudcata cibaadati cibaadadooda raaxadeeda mucakirun mid calwiya iyadoo usan jirin oo yukadira inuu kadur ama calowcalow ka dhiga la'aanteed safwa sacaadatihim liibaantooda saafigeeda mukadirun mid calwiya dad isku jameecaadayo wada tukanayo oo labiskooda qabo oo aan ninna markaa ka baqayn macaan bay dhadhamiyeen iyo xorriyad iyo raaxo laakina qurayshan quraysh maa kaadad ma ma sigin uma dhowaan taclamu inay ogaato biraxiili haada nafari jameecadaa iyagaa tegidooda iyo guuridooda oo min almuslimiina ah nafarkaas ilaa ardilxabashatin ay aadaan oo wataqifu inay ogaato quraysh uma dhowaan calaa maa naaluhu waxay gaareenoo fii ximaa maliikihaa boqorkii xabashi yaa ilaalintiisa ah oo min adumaaniinati xasilooni ah calaa diinihim diintooda ay ku xasileen walamni nabada calaa caqiidatihim ay aamin u noqdeen qurayshtaas maba ogaanba xataa habbad ilaa ay booday ta'tamiru iyadoo shirqoolaysa bihim raggii tegey waayahay iyagoo shirqoolayaan waa shirqool waaya litaqtulahum inay soo layso ragga xabashi aaday ow tastarjicahum inay soo ceshato ila sijni jeelki alkabiiri weynaa jeelka weyn waa jeelka quraysh dadkan ilaa xabis dad ku jira oo kale ahaayeen markay maka iyo nawaaxigeeda joogeen ragga ama meeshaa lagu soo laayo ina ka tego reer quraysheeda ama halkan ha lagu soo cesho hana loo soo dhiibo aan dhahno labada do waa inaan dowladda la hadalno wafdi u dirno kala soo wareegno dadka yaga falnatruki lxadiida warka aan uga tagno liummi salamata gabadha ummu salama la yidhaahdo radia allaahu canha litarwiya lanaa say nooga weriso alkhabara warka kamaa sidii isagoo ra-adhu ay ku aragtay kamaa sidii ra-ad ay aragtay hu warkaba caynaahaa labadeeda indhood oo wasamicad ay maqasho hu warka udunaahaa labadeeda dhegood iyadaa goobjoog ahayd waa kana warka qaalad umu salamat lamaa nazalnaa ardalxabashati markaan tagnay laqiyanaa fiihaa laqiinaa waxaan la kulannay fiihaa ardulxabasha khayra jiwaari deriskii u wanaagsanaa faaaminaa waxaan aamin u noqonay calaa diininaa diintanadii wacabadna allaha allana waa caabudnay tacaala rabbanaa baan caabudnay rabbana ah min kayri an nu'daa nala dhiba la'aanteed iyadoo aan nala dhibayn ow nasmaca aan maqalna la'aanteed shay an sheegaasoo nakrahuhu aan dhibsanayno annagoo waxaan dhibsannana maqlayn cidna dhibaysana aysan jirin falamaa balaga daalika warkaasu markuu gaaray qurayshan oo la raggii halkan lagu cadaabi jiray xaggay raaxo ka heleen i'tamarat binaa wayna shirqooleen i'tamarat yaa binaa shirqool bay noo dhigeen macnaa kaartay noo dejiyeen fa arsalad waxay soo diray quraysh ila najaashiyi ninkii najaashi ahaa rajulayni laba nin bay usoo direen jaldayni xoog badan oo min rijaaliha raggii quraysheeda humaa labada nin camar bnu lcaas nin la yidhaahdo weeye ninka hore koow waa cabdullaahi bni camar bn alcaas waaya aabihiis caas bn waa'il soo maha kow iyo wa cabdullaahi bni abi rabiica wa bacahad macahumaa waxay ku soo dhiibeen labadaa nin macooda waxay soo diray quraysh bihadaayaa hadiyooyin kaiiratin tiradii ka batay oo linajaashiyi najaashi hadiyadda u socota iyo walibadaariqati wadaadadiisii baarlamaanka ahaa golaha shuurada la yidhahdaa wadaaddo diintays diintaas hore yaqaanay ninkaanna raggii la taliye ah majliska shuurada ah oo oo wakiillo ah oo kaley ka dhigan yihiin waa aqalka wakiilada iyo oo kale ah iyo maaragtay la taliyayaasha iyo baarlamaanada iyo waxda loo yaqaanba xoolaha la soo dirayaa xoolahaasa waxaa raba in lagu harqiyo qoladan xabashida ah xoolahaasoo mimaa kii akaano ay ahaayeen yastadrifuunahu kuwo jeclaysanayey yastadrifuunahu kuwo wanaagsanayey waxaa weeye dal markaad u tegaysid waxaa hadiyadda loogu geynaya mataqaanaa ama qof waxyaalaha u danaynaya dalkan carabtaa laga tegayaa xabashi baa la tegayaa waxyaalahay danaynayaan ay jecel yihiin baa loo sii qaada labadii nin baa lagu raro waxyaalaha ay wanaagsanayeen min ardilxijaas ardulxijaas xaggeeda ay ka wanaagsanayeen oo ka jeclaysanayeen ilaa awal baa lais arki jiray uma awsadhumaa quraysh labada nin waxay u dardaarantay bian yadfacaa inay u dhiibaan ilaa kulli bidriqin wadaadiineed kasta hadiyatahu hadiyadiis qabla an yukalimaa intaysan la hadlin melikal xabashati boqorka xabashida fii amrinaa amarka naga ragga iyaga asxaabada ah qoraysh waxay dhaheen idinkoo aan boqorka intaynaan weli u tegin oo boqorka aynaan weli kala hadlin raggaan meesha ina ka aado ina ka goostay raggaanba daariqadaa la hadla hadalkana waxaa ka horeeya hadiyadda hadiyaddaa siinaysaa markii waa waa cod la gadanayo kale waa laaluush waxaa u codeeyo kale waxaa asxiya waxaa markaa ka dhaadhicisaan ragga ninkan la taliya oo xoolaha siisaan ninkii boqorka ahaa iyo raggii oo aad horey xagga isku soo aragteen oo soo diyaarsateen la wada shira falamaa qadimaa labadiini markay soo galeen alxabashata laqiyaa waxay la kulmeen badaariqata najaashiyi najaashi badaariqadiisii wadaadiineedyadiisi wadafacaa ilaa kulli bidriiqi waxay u dhiibeen hadiyatu hadiyadiisi say ballan tahay falam yabqa ma baaqi noqon axadun oo minhu ka mida ilaa ahdayaa ilayhi waa u hadiyeeyeen waqaala lahu waxayna ku dhaheen innahu shaaniye qad xalla waxaa soo galay soo degay fii ardilmeliki boqorka najaashiga dhulkiisa khilmaanun dhallinyaro oo min sufahaa'inaa kuwa iyaga annaga caqli gaabka ahaaya kuwaasoo saba-uu ka dhiishay can diini aabbaa'ihim aabbayaashoo diintoodii wa ajdaadihim awowayaashoo diintooda ka leexday wa faraquu kala geeyey kelimata qowmihim qoomkoodii yaa kelimad kelimaddii qoomkoodiina khilaaf ku dhex riday waxaan la arki jirin bay kusoo dhex tuureen khilaaf diineed ah waaya wax is haysa ma leh fa idaa kallamnaa hadhow markaan la hadalno almelika boqorka fii amrihim amarkooda aan nimankaa kala hadlayno fa ashiiruu calayhi keliya idinku boqorka waxa u ishaadhaan bian yusallimahum raggaas inuu noo dhiibo boqorku ilaynaaha naga duuna an yas'alahum boqorku isagoo aan raggaa weydiin dadkaa isagoo aan weydiin can diinihim diintooda ma diintaya haysataan iyo badda ayuusan la gelin raggaasaan doonaynay diinta abbayaashood bay ka baxeen nagu soo wareeji waan dhahaynaa ha nagu wareeji ku wareeji boqorow idinku intaa nagu caawiy xoogaageenina wakaa fa inna ashraafa qowmihim qoomkoodii raggan meesha yimid qoomkooda kuwooda ashraafta ahaa madaxda ahaa baa absaru ku arkid badan ku ogaal badan baa arkid badan bihim raggan dadkan rag kaliya ma ahayne waa calamo iyagaa ku ogaal badan bimaa yactaqiduun waxay aaminsan yihiin aabbayaashood iyo awayaashood baa arkid badan oo ogaal badan waxay aaminsan yihiin oo qabaane idinku waxba baddaa ha gelinino ha weydiinine hanala ku wareejiyo faqaala albadaariqatu waxay dhaheen nacam haye ilaa hadiyad qurux badan baa la siiyey qaalad umu salaamata waxay tihi walam yakun hunaaka halkaasi ma ahayn shay-un shay sheegaasu akrahu looga nicid badan yahay licamri ninkii camar ahaa iyo wa saaxiibihi saaxiibkii la socday saaxiibkii magaciisa baraha de hadhow haddii lagu dhaho labadii ninoo najaashi loo diray kuway ahaayeen haddeeraa haystaa cabdullaahi bin abi rabiica iyo camar binu caas wey shay looga nicid badan yahay ma jirin min an yastadciya najaashiyu najaashi inuu u yeero axadan oo minaa naga mida oo wayasmaca kalaamahu kaas warkiisana u dhegaysto labadani waxay dhibsanayeen qof naga mida inta loo yeero in la waraysto oo xog bani la weydiiyo bay dhibsanayeen labada nin waxaa la rabay si duuduubaba soo qabta ku wareejiya nandhaafiya keliyay rabeen maxbuus saas oo kale ah uma atayaa annajaashiya labadii nin najaashi bay u tageen waqadama isagiina waxay u hormariyeen ilayhi najaashi alhadaaya tii boqorka waa dhimanay isna hadiyadiisi baa hoosta loo geshay fastadrafhaa wuu wanaagsaday war wuxuu fiicana waucjiba biha waa lagu cajabgeliyey war wuxuu heer sare wey uma kallamaahu markaasay la hadleen faqaalaa waxay dhaheen ayuha almalaku war boqor waa ayudaasaa keenaysa wareedha boqor inahu shaniya qadaa waa ilaa mamlakatika dowladdaadaan maamulkaadaan waxaa u soo dulmay daa'ifatun koox oo min ashraari khilmaanina dhallinyarada yada kuwa ugu shar badnaaya kuwaasoo qad jaa-uu la yimid bidiinin diinkaasoo laa nacrifu aanan garanayn naxnu annagu xataa walaa antum idinkuna garan maysaan fa fa faaraquu diinana annaga diintayada way ka soo baxeen walam yadkhuluu fii diinikum xataa idinkana diintiina ma gelin hadday idin yimaadeen ilaa isagu waa nasaari nasaare weeye isagu waqad bacanaa waqad bacahnaa ilayka annaga waxaa noo kaa soo diray ashraafu qowmihim raggaas qoomkoodii kuwoodii ashraafta ahaa oo min aabaa'ihim aabbayaashooda wa acmaamihim adeeradooda wa cashaa'irihim tolkood litaruddahum inaa u soo celisid ilayhim xaggooda wahum dadkaana soo diray aclamu nnaasi dadka kuwa ugu yaqaan weeye bimaa axdaduuh raggaani waxay soo darisiiyeen oo min fitnatin fitne iyo balaayo ah fa nadara najaashiyu wuxuu fiiriyey ilaa badaariqati raggii halkaanoo wadaada diineedyada ahaydoo majlisu shuurihi wasaa u fiirshay faqaala badaariqati macnaa haddii saa dee dadka loo soo fiirsho war maxay idin la tawaalanina hadlay wey se iyana waxay dhaheen sadaqaa waa runtood labadan ayuhalmalaku boqor fa ina qowmahum baa absaru bihim waa aclamu ku cilmi badan bimaa sanacuu faruddahum ilayhim u celi liyarow am ra'yahum ra'yigooda inay arkaan fiihim dhexdooda faqadiba almeliku boqorku waa xanaaqay qadaban caro shadiidan daran min kalaami badaariqatii buuna ka xanaaqay kuwii wadaada diineedyada ahaa warkooda wa qaala wuxuu yidhi laa maya maya wallaahi laa uslimuhum raggaan inaan dadkaan u dhiibayn liaxadin qof xataa adcuwahum ilaan horta marka hore u yeero waddanka dowlad baa ka jirta iska taxaabo maaha horta waan u yeeraynaa wa as'alahum ilaa aan ka weydiiyo camaa nusiba ilayhim waxaa loo nisbaynayo la leeyahay waxbay la yimaadeen iyo diin fain kaanuu hadday yihiin kamaa yaquulu haadaani rajulaani labadaani say sheegayaan haddii xogtu tahay aslamtuhum lahumaa waa u dhiibayaa wain kaanuu hadday yihiin calaa kayri daalikana xamaytuhum waa ilaalinayaa wa axsantu jiwaarahum darisnimadooda iyo magangelyadooda waa wanaajinayaa maa jaawaruunii intay ila joogaan dalkayga aniga intay ila joogaan maxay dalkan ka taliyay intay joogaan ayb allahu lmustacaan qaalat umu salaama waxay tihi uma arsala najaashiyu baa soo diray yadcuuna cid buu soo diray isagoo na wacaya liliqaahi la kulankiis madaxweynaha idin codsaday inaad la kulantaa faijtamacnaa waanla waan kulannay waan shirnay qabla dahaabi intaana aadin ilayhi boqorka najaashi waa naloo yeeray madax baan u soconnaa maxaan dhahnaa waqaala bacdunaa libacdin qaarbaa qaar waxay dhaheen ina almelika boqorku sayas'alukum wuxuu idin weydiin doonaa can diinikum diintiinne fasdacuu la jahra yaa bimaa tu'minuuna bihi waxa aaminsantihiin ha qarinina waliyatakalam hana hadlo cankum xaggiinna ha ka hadlo afhayeen ha noo noqdo jacfaru bnu abi aalib walaa yatakalam yuusan hadlin axadun oo qayruhu ka soo haray ummadana wada socota hal qof hadduu u hadlo bes waa sharaf halkaa qof baa lagu aaminay iska daba hadalka iyo waxaasaan fiicnayn qaalad umu salama waxay tihi uma dahabnaa ila najaashii baan aadnay ilaa taladii waa la go-aansaday waxaan aaminsannahana aan caddayno hebel keliyaana ina ka warbixinayo boqorkii baan u nimi fa wajadnaahu waan helnay qad dacaa isagoo u yeeray badaariqatu wadaadadiis fa jalasuu can yamiinihi bay ka fadhiisteen kuwan badaariqadaahi wa can shimaalihi waa nin boqoroo dhinacyada laga fadhiya waqad walxaal qad labisuu ay soo xirteen kuwaani dayaalisatahum maryahoodii shulugyada wadaada diineedyadu qaataan waxaasay soo gashadeen waa kisaa-un akhdar mara cagaaran oo akhdarahoo ay xirtaan kuwa ashraaftaa iyo rijaaludiin wadaada diineedyada mara ay xirtaan oo lagu yaqaan waxyaalahaasay koorarkaasi shulg isku soo siiyeen wactamaruu qalaanisahum qalansawooyinkoodii koofiyadihii iyo cimaamadii wixiisa madaxa loogu duubi jirana waa kusoo duubteen wa nasharuu kutubahum kutubtoodina waa la kala soo baxeen beyna aydiim hortooda ninkan boqorka ee halkan fadhiya dhinacyadoo dhanba daariqadii baa ka fadhiya waa labisan yihiin ninka saaba wuxuu la soo baxay kitaabkiisa oo wadaada diineedye saanaa loola soo baxay niman diin sheeganaya la loo yeerayaay waxaa la rabaa inay masalana dhuwan maanta waxibaa sida hadda kuwa meelaha markii maaragtay waxyaala iyo qodob iyo laga dooday intaanu buug iyo intaanu wax loola soo baxaan ya waxyaalaha ay qorteen oo kale kuwaanna waa la soo baxeen wa wajadnaa waxaan helnay cindahu boqorka agtiisa camar binu caasiy wa cabdullahi bin abi rabiic waa rag isgaranaya ragga loo yeeraya iyo labadan nin oo xagga laga soo diray waa isgaranaya falama istaqara bina almajlisu majliskii markuu noola sugnaaday aan fadhiisanay iltafata ilayna najaashiyo najaashi baana soo eegay wa qaala wuxuu yidhi maa haada aladii kii mxuu maa haada diinu diinkan muxuu yahay alladii diinkaasoo istaxdatumuuha aad soo darisiiseen lianfusikum naftiina u soo darisiiseen oo wafaaraqtum aa faaruqdeen bisababihi diinkaa dartii diina qowmikum qowmkiina diintiisa aa uga tagteen oo walam tadkhuluu aydnaana u soo gelin fii diini aniga diintayda walaa fii diini ayin mid diintiina isnaa u gelin oo min haadihi lmilal inta diina jira ah inta diin jidhee hore midna ka mida maydnaan gelin kaygiina maydnaan gelin kii tolkiinna waa ka soo baxdeen fataqadama waxa u soo hormaray minhu boqorkii jacfar bnu abi aalib wa qaala wuxuu yidhi ayuha lmaliku war boqor kunnaa qowman qolaan ahaan jirnay ahla jaahiliyatin jaahiliya iyo jahl iyo diin la-aan ehelkeeda nacbudu lasnaama asnaamtaan caabudi jirnay wanaakulu lmeytata baktigaan cuni jirnay wanaati lfawaaxisha xumahaan la imaan jirnay wanaqdacu larxaama qaraabadaan goyn jirnay wanusii'u ljiwaara dariskaan xumayn jirnay wayaakulu lqawiyu kan xooggalaa cuni jiray oo minaa naga mida addaciifa kan awoodda yar buu dili jiray waaya wa baqiinaa calaa daalik arrinkaasaan baaqi iskaga ahayn xataa bacaa allaahu ilaynaa ilaa ilaahay noo soo diray rasuulan oo minaa naga mid a kaasoo nacrifu aan garanayna rasuulka nasabahu nasabkiisa iyo abtiriskiisa iyo wa sidqahu runtiisa iyo wa ammaanatu ammaanadiisa iyo wa cafaafahu dhowrsoonaantiisa fadacaanaa rasuulkii wuxuu noogu yeeray ila allaahi ilaahay linuwaxidahu ilaahay inaan waxidno oo wanacbudahu aan caabudno oo wanaqlaca aan siibno camaa kii kuna aan hayn jirnay nacbudu kuwa caabudo naxnu annaga iyo wa aabbaano aabbayaashay min duuniha alla sokadiis oo min alxijaarati dhagaxyo iyo walowhaani asnaamaha waxaasna tuura buu la yidhi ilaa waxaa lihi waxaan aaminsana aan maanta ka run sheegno waqad amaranaa rasuulku wuxuuna amray bisidqi lxadiidi sheekada inaan ka run sheegno hadda adiga waa kuu warramaynaa boqor run inaan sheegno horta sideeda awal baanba ku socon weligaya iyo wa addaa ilamaanata ammaanada inaan godano iyo wasilati raxmi qaraabada inaan xidhirno wa xusni ljawaari iyo darisinko inaan wanaajiyo walkafi iyo inaan ka kareebtoonaano can ilmaxaarimi xaaraanta iyo waxaqni dimaa'i dhiigaga inaan ilaalinno waay wanahaanaa wuxuu naga reebay can ilfawaaxishi xumaha iyo wa qowli zuuri qowli zuurka wa akli maalilyatiim agoon maalka cunidiisa waqadfi lmuxsanaat gabdhaha dhowrsoon qadfidooda wa amaranaa wuxuuna amray an nacbud allahi ilaahina cabdo waxdu xaalu keliya walaa nushrika bihi shaynaan nagu shariyeeli waan nuqiima salaata wanu'tiya zakaa waay wanasuuma ramadaan fasadaqnaahu waan rumayn wa aamanaa bihi waan rumaynay watabacnaahu waan raacnay calaa maa jaaa bihi wuxuu la yimid min cindi illaahi uu kala yimid faxalalnaa waxaan xalaalaysanay maakii axalla lanaa noo xalaaleeyey waxaramnaa waxaan iska xarimnay ma xarama calaynaa wuxuu naga xarimay famaa kaana min qowminaa tolkaya kama ahaan ayuha almaliku boqorow ilaa an cadow calaynaa inay nagu xadgudbeen mooyaane waaya qoonka iyagii waa nagu xadgudbeen facadabuunaa waana cadaabaynaa shadda alcadaabi liyaftinuunaa inay naga fidneeyaan can diininaa diinkanaga oo wayarudduuna ay nagu celiyaan ilaa cibaadati alawthaani asnaaminaan caabudin falamaa dalamuunaa markay na dulmiyeen waqaharuuna ayna qahreen oo naga adkaadeen oo wadayaquu calayna ay dushayada cihiiriyeen oo waxaaluu baynanaa wa bayna diinina annaga iyo diintayada inayna kala isku kaya diideen ayaa kharajnaa u soo baxnay waxaasoo dhibaataa ka bacdi ilaa bilaadika magaalooyinkaada waاkhtarnaaka adaan kaa dooran calaa man siwaaka inta kaa soo hadho dhan inta boqor jidha adaan kaa dooran waraqibnaa waxaan jeclaysanay fii jiwaarika adiga laologidaada iyo la darsidaada warajownaa waxaan rajayn allaa nudlama inaan nala dulminayn cindaka agtaada inaan nala dulminayn ina waa kaa filayna saasaan kuu su-aal qaala umu salama waxay tiri faltafata najaashiyu najaashi wuxuu fiiriyay ilaa jacfar ibn abi aalib wa qaala wuxuu yidhi hal macaka shayun macaada shay ma yahay ma wadaa shay mimaa jaa bihi nebiyukum nebigiinu wuxuu la yimid ka mid ah can illaahi xag rabbi oo ka keenay waxaa ma ka haysaan wixii nebigiinu xag rabbi ka keenay qaala jacfar nacam qaala wuxuu yidhi faqra'hu calaya bal igu akhri faqara'a calayhi wuxuu ku akhriyey jacfar wuxuu weliba ku akhrinayaa aayaad saamaynaya oo kuraya oo ku soo loodsami karo ilaa ninkaani masiixi weeyaan masiixiyiintuna nebi ciise iyo dhankaas bay la jiraan nebi ciise keliyay rumaysan yihiin maryamay rabaan sheeg sheegeeda waxa weeye diintaas haysa kaaf haa yaa cayn sood dikru raxmati rabbika cabdahu zakariya id naadaa rabbahu nidaa'an khafiya qaala rabbi innii wahana alcadmu minii washtacala alra'su washtacala alra'su shayba walam akun biducaa'ika rabbi shaqiya xataa atama ilaa u ka taam yeeli sadiran yaa qeyb oo mina suuradda ka mid a hordhac qeyb dhan oo dee suuradda halkaasaa laga sii gelayaaye maryamo iyo nebi ciise iyo suuratu maryamo dabada u qabto deed maxaa dhacay qaala umu salama waxay tihi fabaka najaashi waa iska oy xata xata khdallat waaye lixyatuhu ilaa ay dharoomatay garkiisii bidumuuci ilin wa bakaa waxaa kaloo ooyey asaaqifatuhu wadaadadii baadiriyadii xataa ballaluu kutubahum kutubtii hortaallay ilaa ay qooyeen nimankaa nasaaradan wax ka qalbi jilicsan ma leh dad aada u qalbi jilicsan haddeerba markaase iyaguna wa waa waxaa weeyaan min ahlilkitaa ummatun qaa'imatun yatl waxaa weeye qolaha ku jidha nimanka marka iyagina waa ooyeen ilaahay warqadihii ka qooyeen limaa samicuhu waxay maqleen bay la ooyayaanoo min kalaamillaahi wa hunaa halkaanu qaala lana najaashiyu najaashi wuxuu nagu yidhi ina haada aladii midka jaaa bihi nebiyuku nebigunu idinla yimid iyo waladii midkii jaaa bihi ciisa oo la yimid layakhruju wuxuu ka soo baxayaa mid kastaaba min mishkaatin daaqad waaxidatin keliya isku daaqad baa laga soo keena diintii nebi ciise loo soo dhiibay iyo middaa hadda wadataan isku daaqad baa laga soo dusiyey isku cid baa soo dejisay isku meel bay weli ka soo jeedaan buu yidhi uma altafata ilaa camar iyo wasaaxiibihi labadii nin buu soo fiirshay wa qaala lahuma wuxuu yidhi indaliqa waryaal socda noqda falaa maya maya maya falaa maya maya wallaahi laa uslimuhum inaanan dhiibayn rag dadkan ilaykum aan labadiinna abadan weligay idin dhiibi maayo socda buu yidhi ka baxa dalkayga qaala umu salaam waxay tiri falama akhrajaa min cindi najaashiyi markay ka baxeen labadii nin nana baxnay tawacadanaa waxaa noo cagajugleeyey oo noo hanjabay camar binu caas nin laga yaabay baa hanjabay camarkaan moogta wa qaala wuxuu ku yidhi lisaaxibihi ninkii la socday wallaahi la aatiyanna almelika boqorka u tagaen qadan biri wala adkuranna lahu boqorka u sheegeen min amrihim dadkan amarkooda maa shay yemla-u sadrahu laabtiisa ka buuxiya kaydan caro minhum iyagoo caraysan yahay wayashxanu buuxiyo fu-aadahu qalbigiisa kurhan nicid lahum iyagoo nacayo wale waa ku noqonayaaba anaana aqansaan uga dhaadhiciyo si ugu caroon lahaa kuwaan una nabcaysan lahaa wala axmilannahu ku xambaareen boqorka calaa an yastacsilahum inuu jirid gooyo min juduurihim xiridada hadduusan baabiin weligaa hay waraysan buu berri baan ku noqonayaa anaa aqaanqaabkan ugu soo diri doono boqorka iyo dowladdiisa faqaala lahu cabdullaahi bnu abi rabiica wuxuu yidhi laa tafcal ha samaynin yaa camarow fainahum dadkaani min dawi qurbaana qaraabadeenna un weeyaan si kastoo aan u diidannahay nimanku waa tolkeen wain kaanuu haba ahaadeen qad khaalafuna kuwana khilaafay war wiilashu waa waa tolkeen naga daah dadka naga dhaaf waaya waaya faqaala lahu camr baa yidhi da cankaada adeer warkaa iska daa baa yidhi da cankaada warkaa ka tag baa yidhi sheekadaas iska halmaan iska ilow wallaahi la akhbirannahu boqorka u warrameen bimaa shay yusalzilu lullula aqdaamahum gomadahooda wallaahi la aquulanna lahu boqorka u dheheen innahum rag dadkan kula kuula jooga yazcumuuna waxay sheeganayaan anna ciisa bna maryama ciisihii ina maryama ah cabdun addoon inuu yahay tan aan haysto iigu muhiimsanba biri baan boqorka u tegin waxaan dhahayaa raggii shalay iyo gabdhihii la socday u yeer ciise muxuu ahaa dhe waa addoon bay ku dhihi doonaa ilaah kuguma sheegi doonaa boqorkaanna dee masiixiyiinto ciise ilaah ku sheegaya iyo waxaan marka intaasaa taasaanba hadda helay yiri anaaba garta meesha laga galo ilaa ninkaani nin weli islaami maaha boqorkaani waa nimankaas markaas dee masiixiyiintu waxay aaminsan yihiin waa la garanaya nasaaradu kaarta u degi falamaa kaana alqadu biri markay ahaatay daqaala camar cala najaashiya u soo galay waqaala lahu wuxuu ku yidhi ayuha almelik boqor ina haaulaai aladiina kuwaasoo aweytum aad soo duntoo dalkaada ku soo dhoweysay waxamaytum aad ilaalisay yaquuluuna fii ciise bna maryam waxay kul- k- kaga qowlayaan qowlan cadiima inakum lataquuluuna qowlan cadiima faarsil ilayhim u cidir wasalhum weydii camaa yaquuluuna fii ciise waxay ka aaminsan yihiin qaala umu salaam wuxuu yidhi "Fala- falamaa carafnaa daalika arrinkaa markaan ogaanay xogta waa helaya nazala binaa waxaa nugu degay min alghammi murugta hammi iyo walghammi murug iyo tinaayo maa shay lam natacarad aanan u banbixin limili isagoo kale qadu weligeed murug aan weligayana qaban baa na qabatay wa qaala bacdunaa libacdin qaar qaar waxay noo isku niri maadaa taquuluuna maxaad ka odhanaysaan fii ciisa bni maryam idaa sa'alakum canhu markuu idin weydiiyo almeliku boqorku war maxaan dhahaynaa hadduu boqorkuna dhaho ciise muxuu ahaa faqulnaa waxaan nidhi wallaahi laa naquulu fiihi inaanan ka dhahayn ilaa maa qaala lahu ilahi wuxuu yidhi mooyaane walaa nakhruju inaanan ka baxayn fii amrihi amarkiisa qiida an mulatin xubin qadarkeed fari- far xubinteed inaanan bedelayn camaa kii ja'anaa bihi oo noola yimid nebiyuna walyakun bisababi daalika arrintaa darteedna ha dhacdo maa yakuunu wixii ahaan lahaa wixii dhici lahaa ha dhaceen wixii dhici lahaa ha dhaceen wixii jiraan sheegayna uma itafaqnaa waxaan isku waafaqnay calaa an yatawalla alkalaama hadalka inuu noo tawaliyo canna xagga yaga jacfar bnu abi aalib aydan maantana jacfar baa afhayeen noo abaana falamaa dacaanaa markuu noo yeeray annajaashiyu dakhalnaa calayhi waa u soo galnay fawajadnaa cindahu waxaan ka helnay badaariqatahu badaariqadii oo cala alhay-ati ku sugan qaabkii allatii hay-adaasoo ra'aynaahum aanu ku aragnay calayhaa dusheeda min qabl horay lebiskii iyo kutubtay soo kala baxsadeen iyo waxayse meesha ka akrinayaane baanu ugu nimid waa dowladdan oo dee madaxdeedii iyo baarlamaankeeda waxayda meesha fadhiyaan wadaadadeeda wa wajadnaa cindahu waxaan kaloo meesha ka helnay camar binu caas iyo wasaaxiibahu ninkii la socday haye falamaa sirnaa markaanu ahaanay beenayday hortiisa annagaa nala halkaa soo fariisaa nala leeyahy baadaranaa boqorku wuxuu noola soo degdegay biqowlihii oraadiisa oo yidhi maadaa taquuluuna fii ciise bni maryam ciise binu maryam maxaa kaa leedihiin waqaala lahu jacfar bnu abi aalib baa yidhi inamaa naquulu fiihi waxaanu ka leenahay maa jaaa bihi nabiyuna nebigana wuxuu la yimid sala allahu calayh wasalam faqaala najaashi wuxuu yidhi wama aladii yaquuluhu fiihi oo waa maxay nebigiinu waxa uu leeyahay faajaaba jacfar wuxuu ku dhawaaq yaquulu canhu nebigayo wuxuu ka leeyahay inahu cabdullaahi warasuuluhu wa ruuxuhu wa kalimatuhu alatii alqaaha ilaa maryama alcadraa'i albatuul maryam alcadraa albatuul ya alcadraa bikaarada ahayd albatuul cibaadada ilaahay u go'day batuula waaya famaa in samica najaashiyu ma maqal qowla jacfar xataa daraba biyaddi ilaagu gacantiisa ku dhuftay alard markuu codka iyagii maqlay dhulku gacanta ku dhuftay waqaala wuxuu yidhi wallaahi maa kharaja ciisa bnu maryam ciise binu maryam kama bixin camaa jaaa bihi nebiyku nebigiinu wuxuu la yimid miqdaara shacratin tin qadarkeed nebigiinu sow ku sheegay weeye sida ciise ahaa yahay fatanaakharat ilbadaariqatu badaariqadii wadaadadiineedyadii baarlamaanka ahaa baa san qururfeeyey sankay sanka marka qofku waxa diidaya fiif fiif dhaho oo sanka ka sawdeeyo ya wax qof ka xanaaqayo oo sanka taagaya oo sanka ya waay saasay sameeyeen tanaakhara albadaariqa san rimid sankii bay ka ququuqdheen waaye ka fiiqfiiqdheen min min xawli najaashiyi najaashi dhinacaysi bay fadhiyaan moogta ha waa iska dareemaysaa sida sanka la dhahayo waxa weeyaan istinkaaran waa maxay inkirid limaa samicuu minhu waxay ka maqleen waxa nebigiinu la yimid iyo ciise sow yahay waa isku si bay ka xanaaqeen waa iscaburiyeen oo sanka taageen faqaala wuxuu yidhi wain nakhartum weligiinba san qururfleey wain nakhartum aadba sanka buudhe oo midin kala jeclaha wey waa ku tuura uma altafat xaggoo fiirshay waqaala wuxuu yidhi idhabuu orda taga fa antum aaminuuna qoladan saxaabadii nebiga ordaya magaalada gala aamin baa tiin man sabakum qofkii idin caaya hanima waa la ganaaxo waa la magdhowo bixin waman tacarada lakum qofkii xumaan idinku soo bambaxaan cuuqiba waa la ciqaabi magaalada gala wa wallaahi maa uxibu ma jecli an yakuuna lii inuu ii ahaado jabalun buur oo min dahabi buur dahaba wa an yusaabay in la asiibo axadun oo minkum idinka idin ka mida bisuu'in xumaan wallaahi xoogaa yaro hadiyaday nimankaan keeneen buur dahaba inta la siiyo in wax yaroo dhibaata idin gaadho inaanan jeclayn anna buur dahaba qaato waay uma nadara ilaa camari wa saaxibihi fiiriyo qal wuxuu yidhi rudduu u celiya calaa haadayni rajulayni labadan axad labadan nin hadda aan iska dayno waa raggi waa sidii hore may ahayn calaa haadayni rajulayni labadan nin hadaayaahumaa hadiyadooda u celiy falaa xaajata lii biha uma baahnin ha gobonnimo iyo waxa weeye gaasyadeedaan ka dooranaynaa waxa ay la ordayaan oo nagu baabi'inayaan na dhaafsh u soo celiya xoogaagooda xoogaa taakulaylku sioo lagugu burburinaya faa'iido ma lehe waayo sandareertay dhahaan dadkii hore qaala umu salama waxay tiri fakharaja camar baa baxay iyo saaxiibuhu maksuurayni iyo qalbi jaban maqhuurayni la qahray yajuraani ay jiidayaan adyaala alkhaybati hoog yaa faraqiis cagaha anoo jiidaya meesha ka bax ma maqasha maaha qofku inuu cagaha saa u laalaadinaya laakiin waa waxaa ku dhacay muraadgaf amaa naxnu hanagi faqad aqabnaa waxaan ku nagayn cinda najaashiyi bikhayri daarin daar midda u fiican maca akrami jaarin dariskan ugu fiican qadaa jacfar bnu abi aalib wuxuu ku qaatay huwa iyo wasawjatu fii rixaabi najaashiyi najaashi yaa magantiis cashra sanawaatin toban sano aaminayni xaalay yihiin laba aaminoo mudma'inayni xasiloon toban sanoay sii deganaayeen meesha wa fi sanati saabicati sanadkii toddobaad ee lilhijrati haadara bilaad alxabash xabashada waddankeeda waa iskaga soo tageen labadaani maca nafarin oo min almuslimiin iyagoo la socda mutawajihiin iyagoo wejiga saaray ilaa yasribe madiina falamaa balaquuha markay gaareen kaana rasul lah sal ly sl nebi maxamed wuxuu ahaa caa'idan isna mid ka soo noqday litawihi isla wakhtigiisaas min khaybara markaasba bay ka dhiganta nebiguna khaybaru ka soo farxashay bacda an fataxa allahu lahu intii ilaahay usoo furay khaybara fa farixa nebigu wuxuu ku farxay bilqaa'i jacfar jacfar la kulankiisa faraxan shadiidan farax daran xataa qaala uu ka yidhi ma adri garan mayo biayihimaa labadooda tooda ana anigu ashaddu aan darnaan badnahay faraxan farax a bifatxi khaybara am biquduumi jacfar ma khaybaro ilaahay noo furay mise jacfaroo noo yimid teebaa hadda ii daran ii farax weyn walam takun maysan ahan farxatu lmuslimiina muslimiinta farxadoodii caamatan si guud ahaaneed iyo walfuqaraa'i kuwii fuqarada ahaa oo minhum muslimiinta ka mida khaasatan si gaar ahaaneed bicawdati jacfar ay ku farxeen jacfar soo noqoshadiisa biaqala mid ka yarayd ma ahayn ka yaraan badnayd min farxati rasuuli nebiga farxiisa salawaatullahi wasalaamu caleyh muslimiintoo dhanna waa farxeen kuwa mastuur xaalka ahayoo xaal mastuurkaana aad bay u farxeen jacfar imaatankiisa maxaa yeelay waa kan jacfar faqad kaana jacfar wuxuu ahaa shadiid alxadbi ayuu ahaa waay naxariisiisu miday badan tahay cala ducafaa'i ducafada uu u naxariisto nin wuxuu ahaa masaakiinta adugu naxariis kaiira albiri samafalkiisu uu badan yahay bihim iyagoo uu samafalo xataa inahu kaana waxaa yulaqaw mid lagu naynaaso biabi masaakiin masaakiinta aabbaho aqbara canhu abu hurayraba ka waramay faqaala wuxuu yidhi abu hurayrana hadda waa ninkii gaajada soo heshay oo nebiga iska ag fadhiyey wuxuu yidhi waagi hore kaana khayr annaasi dadka ka noogu fiican waxaa lanaa annaga macsharal masaakiin haddaan masaakiin nahay jacfar bin abi aalib baan khas- een ma- masaakiintaan khasisayaae faqad kaana waxaa yamdii binaa kii noo nala noo kaxeeya nala aada ilaa beytii gurigiisa fa yudcimunaa wuxuuna soo quudin jiray maa yakuunu cindahu wuxuu hayo xataa idaa nafida dacaamuhu cunadiisu markay dhammaato akhraja lanaa wuxuu noo soo bixin jiray alcukkata qumbaha qumbe miyaa soo gaadhay haraggii wax lagu shuban jiray waa qumbaha ahaa alatii taasoo yudacu fiiha lagu shuban jiray assamnu subaga walaysa fiihaa shayun iyadoo aan waxba isan ku jirin qumbe aan waxba ku jirin fanashuquhaa waan dildilaacin jirin wanalcaqu waxaan leefleefi jirnay maa caliqa waxa ku dhegay bidaakhilihaa gudaheeda qumbahan iyo sibraarka iyo maaragtay qumbaha deliigaha haragga iyo meelaha laalaabka ay wax ku hareen waxaasaanu ka leefleefi jirin aa iidaan ka dhigan jirin aa dildilaacinayna lam yadul ma dheeraan mukhu jacfar bin abi aalib nagaashihiisa fi lmadiinati uu sii joogay fa fii awaa'ili sanati ahaaminati sanadkii toddobaad buu awal yimid sanadkii sideedaad bilowgiisii lilhijra jahaza rasuulu salawaat ullahi wasalaamu caleyh nebigaa diyaariyey jeyshan ciidan weyn limunaasalati ruum reer ruum la dagaalankooda fii bilaadi shaami lagula dagaalamo wa amara wuxuu madax uga dhigay cala ljeish zayd bnu xaarisa wa qaala wuxuu yidhi in qutila zayd haddii la dilo oo usiiba la asiibo falamiiru ninka hogaamiyaha waa jacfar binu abi aalib fain qutila jacfar haddii la dilo oo usiiba la asiibo falamiiru cabdullaahi binu rawaaxa weeye fain qutila cabdullaahi binu rawaaxa haddii la dilo oo usiiba la asiibo falyakhtari lmuslimuuna ha doorteen lianfusihim naftooda amiiran minhum nin amiiro iyaga un ka mid a khaalid bay dooran doonaan falamaa wasala lmuslimuuna markay gaareen ilaa mu'tata waa meel hadda shaam ku taal ee waddanka suuriya loo baxshay wahiya qaryatun waa tuulo waaqicatun ku taalla calaa mashaarifi shaam shaam daafaheeda fil urduni urdun dhexdeeda wajaduu waxay heleen anna ruuma reer ruum qad acadduu lahum inay ugu soo diyaar garoobeen mi'ata alfin boqol kun oo tudaahiruhum ay gacan siinayso mi'atu alfin ukhraa boqol kun oo kale oo min nasaara alcarab carab nasaaradeeda ah oo min qabaa'ili lakhmin wa judaamin wa qudaacata wa hayriha boqol kun iyo boqol kun isku dar laba boqoloo kun amaa jeisulmuslimiina oo meesha loo diray fa kaana alaaata alaafin saddex kun oo ahaa laba boqoloo kun iyo saddex kun wamaa in iltaqa jamcaani labadii jamc ma kulmin wadaarad ma dhex marin ma wareegin raxal macrakati dagaalka shiidmirihiis xataa khara zayd bnu xaarisa ilaa u dhacay sariican xaliya mid la legday muqbilan xaaliya mid gaalada sii qaabilsan hayra mudbiran xaaliya midaan dabada jeedinay isagoo horay u dagaalamaya baa buu dhintay waa dhaca famaa asraca maxaa ka degdeg badnaa an wafaba inuu booday jacfar binu abi aalib xaggee ka booday can dahri farasin farasou saarnaa buu ka degi waa ku booday maaha waa ka degi faraskaasoo kaanad lahu isaga u ahayd taasoo shaqraa'a maariin ah waa fardaha midabkooda waaya faraskaasuu ka degay deedna markuu ka degay uma caqaraha bisayfi faylahu faraskii jara seeftiisiu faraskii faylaha kaga jara waa farasku isagu saaranaa jacfar gaarigaba haddii aad ma garanaysaa taayirada banjarisid oo aad rabti inaad cararin aad dagaalamto ama faraska boqnaha goyso waa inaan qofkaani dhaqaaqin usan isniin alleela waa lagu hayaa carar markuu faylaha jaray xataa laa yantafica midda kale xataa laa yantafica saysan ugu intifaacin bihaa faraskan alacdaawu cadowga min bacdi inuu dhimanayo waa ogi cadowga ka dambeeya inaysan qaadan kuwaa marka meelaha iyo dagaaladii waxay wateen bay sii gubaan ama gaarigii ama wixii moogta aan qolo kale u qaadan waaye waxamala raayata calankii dagaalgelintu la wareeg wa owqala wuxuu gudaha u galay fii sufuufi ruumi reer ruum safafyaalkoodii walxal huwa yunshidu uu tirinayo yaa xabada aljannatu wakhtiraabuhaa dayibatun wabaaridun sharaabuhaa waruumu ruumun qad danaa cadaabuhaa kafiratun baciidatun ansaabuhaa calaya calaya id laaqaytuhaa diraabuhaa wuxuu yidhi yaa xabada yaa xabba waxaa wanaagsanaaday daa aljannatu janaa wanaagsanaatay iyo waqti raabuha dhowaanshaheed ayibatun wey jannadu mid wanaagsan wa baaridun sharaabuhaa sharaabkeeduna waa qabow sharaab qabow ma haysaa meesha mataal waa wada qabow sharaabkeedu horta alla jannada wanaagsana ii dhowaatay waa dhiman rabaa wey oo sharaabka macaan ee qabow wa ruumu ruumna ruumun waa ruum ruum waa ruum ha gaal waa gaal qadanaa cadaabuhaa cadaabkeeda baa dhowaaday in la baabi'iyo kaafiratun wey waa gaalad baciidatun ansaabaha abtiriskeeduna waa miduu naga fog yahay meel aan iskaga soo dhacna ma jiro calaya dusheeda waxaa waajibka ah id laaqaytu haddaan la kulmo diraabaha madaxa inaan ka garaaco horayna dagaalka u gala wadalla wuxuu gudagalay yajuulu inuu saa u dhex wareegayo fii sufuufi lacdaayila isagaa dagaalka dagaalgeliyihii wey taliyihii soo ma waxaana taliya dhahan adu waa macnaha waa qaa'idkii weynaa wey sahaasuu safaafka u dhex maraya bisayfihi wa yasuulu inuu weerarayo xataa asaabatu ilaahay ku dhacday jacfar darbatun garaacid qadacad yamiinu midigta goysay qoladii baa wax ku soo tuureen midigtaa go'day fa akhada raayata calan dagaalgelintii wuxuu ku qabtay bishimaalihi bidixda famaa labisa ma nagaan ana saabadu inay asiibtay ukhraa darbo kale qadaca shimaalihu bidixdiina goysay labadii baallo soo maaha fa akhada raayata calankii wuxuu ku qabsatay ku qabsaday bisadrihi laabtiisa iyo wacadudayhi labada cududood saasoo labada suxul iyo wuxuu ugu qabsaday halkaa laabtaa dagaalku weli waa socdaa wey famaa labisa ma nagaan ana saabadu in asiibtay aaliatun darbo saddexaad shadaradu shadratayni laba u kala goysay jacfar faakhada raayata calankiiba faakhada raayata calankii waxaa ka qaaday isagii dhimaya minhu jacfar cabdullaahi bnu rawaaxa famaa zaala kama zuulin yuqaatilu inuu dagaalamayo xataa laxiqa isna ilaa ka haleelay bisaaxibayhi labadiisii saaxiiba hore balaqa rasuula nebi maxamed waxaa soo gaaray salawaatullaahi calayh masracu quwaadihi hogaamiyaashiisi makaanu lagadkoodii ahalaaati saddexdaa faxasina calayhim nabigu waa u tiiraanyooda ashad alxusni tiiraanyo midda ugu daran wa amadahu ugu xanuunka badan wandalaqa wuxuu aaday ilaa beyti ibni cammihi adeerkii ninkou dhalay gurigiisii jacfar bin abi aalib in adeerkii faalfaa wuxuu ka helay zawjatahu xaaskiisa asmaa binta cumays tata'ahabu iyadoo u diyaargaroobaysa liistiqbaali zawjiha ninkeeda inay soo dhoweyso alqaa'ibi maqnaa ciidankii hadda waa soo noqonayaaye gabar ninkeedii maqnaado diyaargaroobayso reerkii iyo caruurtii iyo wixii reer safar ka maqan yaho loo soo socdoo kale diyaargarow ku jidha baa nebigu u tegi waaba dhintayba jacfar ay u diyaargaroobayso maxaa dhacay marka fa hiya iyadu qad cajanad waxay qooshtay cajiinahaa qooshkeedii wa khasalad baniiha waxay u qubaysaa wiilasheedii wadahanahu waa u saliidays waa u dufanays waaye wa albasathum dhar quruxnan waa u xidha aabba imaanaya qiyaasta ay wadato qaalad ismaa waxay tihi falamaa aqbala rasuul calaynaa rasul lla sal sl nebi maxamed markaan soo qaabilay ra'aytu waxaan arkay qulaalatan yaa mara jilicsan oo min alxusni tiiraanyo ah taasoo tuwashuxu dabooshay wajhahulkariima nebiga wejigiis macnaha maradu maxaa looga jeedaa kaanamaa nebiga wejigiisa in maro khafiifa saarantao muruga baan ka akhrisay weeye qaab la iskula hadla weeye fasarat ilmakhaawifu cabsiyaal baa soo dhabaysa fii nafsi dareen baa igalay anna naftayda cabsiyaal baa soo dhabeeyey dhex galay hayra anii anigu lam asha ma doonin an as'alahu nebiga inaan weydiiyo can jacfarin jacfar iiga waran inaan dhaho ma doonin bay tihi makhaafata an asmaca inaan ka maqlo cabsi aan ka baqayo minhu nebiga ma akrahu waxaan dhibsanayo amaa haddaa weydiisid waxaa ka naxdo uu kuu sheegaa marka maba dabcinba inaan jacfarba weydiiyaba waaba ka aamus shub waay faxayaa nebigu waa salaamay waqaala wuxuu yidhi i'tiinii iigu yeer biawlaadi jacfar jacfar caruurtii igu yar ilma jacfar fadacowtuhum caruurtii waa ugu yeeray lahu nebiga fahabbuu caruurtii waa soo boodeen naxwu nebiga xaggiisa farixiina xalayhim kuwa faraxsano musaqridiina geergeeraarayo maaragtay mashxaradayo faraxsan oo wax qaadqaadaya wa aqaduu waxay gudagaleen yatasaaxamuuna calayhi nebiga inay isku ciriiriyayaan nebigaa la jecel yahay salaantiisa dhunkashadiisa dhinacyada ka soo galeen nebiga kullun mid kasta yuriidu wuxuu doonayay an yastaira bihi inuu nebiga la keliyoobo ninkasta waxa rabaa inuu nebiga isagoo gacnaha qabsado oo ku dhego oo buddoonaya faakaba calayhim nebigu waa ku dul hagoogtay waa ku dul foorarsan wajacala wuxuu gudagalay yatashamamhum inuu uruursanayo dhundhunkanayo wacawl xaal caynaahu labadiisa indhoodna tadrifaana ay shumayaan min addamci ilin iyo ohin nebiga faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah xaaskii baa hadasha biaabi anta wa ummi labada idhashay lagugu furay ma yubkiika maxaa kaa ohinaya abalaqaka can jacfarin wa saaxibayh ma jacfar iyo labadii nin oo kaleo dagaalka la hogaaminayay baa sheegan warkaasoo gaaray waa la ogaaray saddexda nina qaala wuxuu yidhi nacamhaa laqad ustushiduu saddexdiiba waa la shahiid yeelay haadal yowma maantada aan joogno cinda daalika bay qaadat ilbasmatu ya farixii ayaa urudhay farixii waa urura farixii saarnaa baa waana waxaa weeyaan ceelku markuu guro waa gudha farixii waa gura ha waa ururay min wujuuhi sikaari caruurta yaryar wejigooda farxii baa ka bacay lamaa samicuu markay maqleen ummahum hooyadooda tabkii ooyeysa wa tanshiju hinraagaysa wa jamaduu caruurtii wuu jaamid been waa qalaleen fii amaakinihim qof kasta bartuu taagnaabuu ku engegay ku qalalay qalal waa maxay waa isdhaqaajin waay kaanna calaa ruusin waxaa mooda madaxyadooda addayra shimbira inay saaran yihiin dhaqdhaqaaq ma leh qof kasta meel buu ku tiir qallalan oo kale iska noqdo amaa rasuulullaahi nebi moxamed sala allahu alay slam famadaa waa tega walxaal waa nebigu yukafkifu uu tirtirayo cabaraatihi oohintiisa isagoo iska tirtiraya wayaquula uu leeyahay allaahumma akhluf ilaahayow khaliif noqo jacfaran jacfar fii waladihi ilmihiisa ilaah uga khaliif noqo allaahuma akhluf jacfaran fii ahlihi reerkiisana ilaah uga khaliif noqo uma qaala nebi wuxuu yidhi laqad ra'aytu waxaan arkay jacfaran filjannati baan ku arkay lahu janaaxaani xaaloy laba garab uu leeyahay labadaa garaboo mudarajaani la marmariyey bidimaa dhiig soo labadii garaboo lama goyn labadii gacnood yaa laba garab isagoo saa ugu haadaya waxaa saa u duulaa taqaana diyaaradaho kale ah diyaaradna wax sheegi mayse waxa weeye waa laguma mateli kare walxaal huwa isaguna masbuuqulqawaadimi xubnaha hore ee qoobabka iyo adimada horena yaa la ranjiyeeyey macnaha wax la mariyey oo saa u haadaya jannada saa ugu dhex duulay baa lay tusay wallahu subxaana wa tacala aclam